جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax isniinna taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta xabashida etoobiya ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo gebagabaysay oloola ballaaran oo lagula dagaalamayay cayayaanka kaneecada kaas oo ka socday degmada jamaame ee wilaayadaas maamul goboleedka shahaadala diriirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay dhaqan gelinayaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee xabishida etoobiya ay ku siiyeen badda soomaaliya bulshada ku dhaqan deegaanka xagarey ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii mu'asasada alkataa'ib beesha sade oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee gado ayaa mujaahidiinta ku wareejiyey hub ay ugu talagaleen difaaca shareecada raxmaanka maleeshiyaad ka wada tirsan riddada ayaa ku dagaalamay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan saameynta uu caalamka ku yeeshay filimkii cusbaa ee mu'asasada alkataa'ib waxaad dhegaysateen
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta xabashida etoobiya ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta xabashida etoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya dagaalkan xalay ka dhacay degmada diinsoor waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waana habeenkii labaad oo ciidamada mujaahidiintu si xiriir ah dagaal culus ay ugu qaadayaan xerada kufaarta xabashida etoobiya ee degmada diinsoor wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo gebagabaysay ololo ballaaran oo lagula dagaalamayay cayayaanka kaneecada kaas oo ka socday degmada jamaame ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya degmada jamaame waxaa ku soo gebagaboobay mashruuc lagula dagaalamayay cayaanka oo uu istaagay maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo kaashanaya maamulka islaamiga ee degmada mashruucan oo ahaa mid buufin ayaa laga sameeyey inta badan xaafadaha degmada meheradaha ganacsi iyo goobaha ay ku beeran yihiin dhirta kadib saamayntii uu degmada ku yeeshay roobabkii ka da'ayey ololahan oo socday muddo toddoba maalin waxaa fulinayay rag u diyaarsanaa islamarkaana watay dhar isku nooc ah iyo qalabkii buufinta oo dhammaystiran guud ahaan bulshada degmada jamaame ayaa si adaa u soo dhoweeyey hawshan muhiimka ee u istaaga maktabka caafimaadka ee wilaayada uga horeyn mid ka mid ah raggii loo xil saaray buufinta xaafadaha degmada jamaame ayaa ka warbixiyey shaqada iyo qaabka ay ku soo dhammaatay ololo kaneeca buufin oo ka socotay wilaayada jamaame jubbada hoose xaafadaheeda kala duwan taasoo muddada ay socoto ahayd isbuuc ayna aad u soo dhoweeyeen bulshada oo baahi weyn u qabeen in laga buufiyo kaneecada wayna nala shaqeeyeen bulshada hadday ahaan lahayd u dheganuglaanta shaqaalaha ku howlan kaneeca buufinta iyo inay u sheegaan meelaha ugu daran ee kaneecada gabaadka u ah alxamdulilah si wanaagsan ayay noogu dhammaatay hawshan waxaa iska kaashaday maktabka caafimaadka jubbada hoose heer gobol ilaa iyo heer degmo iyo wilaayada degmada jamaame iyo guddi xaafadeedka oo si aad ah ula shaqeeyey tiimka shaqaynayay ugu dambeyn nabadoon sheekh xasan nuur zabdow iyo sidoo kale nabadoon ibraahim shariif bashiir oo labadaba ka mid ah waxgaradka degmada jamaame ayaa si diiran u soo dhoweeyey mashruucan iyagoona sheegay inay jirtay baahi weyn oo la xidhiirtay la tacaalidda cayaanka wilaayada jubbada hoosena ee buuxisay booskaasi maalmahan dhan waxaa socday ololo buufin kaneeca oo xagga faydhowrka ah waa si wanaagsan ayayna noogu dhacday waana ku faraxnay qaabka wax loo qabtay iyo qaabka dadka ay u qaateen waxaan rabaa faydhoolka walaayada jubbada hoose inay sii kordhiyaan aysan ka caajisin annagana aad iyo aada ugu faraxsannahay waxqabadka iyo sida uu noogu dhacay xagga faydhoolka waxaa bulaacadihii iyo geedihii hoostoodii iyo musqulihii iyo guryihii xaafadiyo dhan buufin ayaa lagu ekeeyey waana lagu faa'iido kanaacadii iyo wixii wax dhiba iyo baranbaradii iyo farabadanihii waxyaabah oo dhulka socdayo dadka dhibayo dhan insha allahu waa ku faa'iidnay waxaan rabaa soo dhaweyneynaa walaayada jubbada hoosena waxaan leeyahay ilaahay ajar xasan allah idinka siiyo waxaan leenahay dadaalkiina halkaas kasii wada annagana waxaan leenahay dadweynaha daanahayna waxaa diyaar u nahay inaan gacan ku siino waxaan u arkaa maktabka faydhoorka caafimaadka ee jubbada hoose howsha hadda uu qabtay hool la filayey loona fadhiyay ahayd in muddo ah insha allahu tacaala waana u taahaynay waxaan broblemna haystay ayay ahayd kaneecada degmada jamaame aad bay u kacsaneed biyihii badnaa ilaa iyo wixii ka dambeeyey iyo wixii ka horreeyba welina ma dhicinba in oo loo istaago oo la buufiy magaalada la buufiy geeska gees inuu nin gurigiis iska buufsado waa iska suuragal ahaan jirtay ta kaloo labaad waxaan leenahay isbeddel weynaa magaalada ka jiro insha allahu tacala kaneecada hadday derbiyaalka dadka ku cunaysay ama waqtigii fiidkii macnaha marta laga casheen waayayoo waxaa waay dhiigga miirinaysa hadda waa laga nastaan leenahay insha allahu tacaala dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale mashruuc lagu buufinaya cayayaanka uu maktabka caafimaadka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose uu ka hirgeliyey degmada kamsuuma oo ka mid ah degmooyinka wilaayada kaasoo si aad ay u soo dhoweeyeen qeybaha bulshada ku dhaqan degmadaasi mahadsanid bashiir maamul goboleedka shahaada ladriirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay dhaqan gelinayaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee xabashida itoobiya ay ku siiyeen badda soomaaliya faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya xaaris cabdulqaadir dowladda xabashada itoobiya iyo maamulka somalilan ayaa qorsheynaya in maalmaha soo socda ay ku dhawaaqaan inuu hirgeliyo heshiiskii isafgarad ee ay kala saxdeen horaantii sanadkan heshiiskan oo ahaa mid hadal hayn badan ka dhaliyey islamarkaana si weyn uga soo horjeesteen guud ahaan ummadda soomaaliyeed ay haatan warar soo baxay sheegayaan in la qorsheynayo hirgelinta qodobadii ay kala qaateen labada murtad ee kale ah muuse biixi iyo abiy oo ah ra-iisul wasaaraha itoobiya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka muuse biixi ayaa sheegay in bisha soo socota ee julaay labada dhinac ay si rasmi ugu dhawaaqi doonaan dhaqangalka heshiiskaasi muddo lix bil ayaa kasoo wareegatay markii ay dhinacyada kala saxideen isafgaradkaasi waxaana muddadaasi ay itoobiya waday qiimeyn ay ku sameynayso goobaha ay ka dhisanayso saldhigga iyo dekada saraakiil iyo mas-uuliyiin xabashi ah ayaa isaga dabalaabtay magaalooyinka zeylac barbara iyo deegaanka lagu haye iyagoo muddadaasi waday howlgallo sahmin ah dadka kasoo horjeestay heshiiskan balse diidmadaasi aysan marnaba iyaga shacabka isku joodo ka ahayn waa koox dardada soomaaliya ee uu hoggaanka u haya murtad xasan garguurte kaasoo dhankiisa wax ka xaraashaya hantida iyo kheyraadka ummadda kana caraysan tallaabada uu qaaday muuse iyo nidaamkii uu heshiiskaasi u maray ra-iisul wasaaraha itoobiya halka go-aanka ugu habboon ee dhabta ahna uu yahay midka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qaadatay heshiiskaas la kala saxeixday horaantii sanadkan iyo iskarabtaagga ay bulshada u muujiyeen go-aankaasi iyagoona taageeray islamarkaana ajiibay baaqii mujaahidiinta sidii kheyraadka dalka looga difaaci lahaa kufriga soo dameecay iyo dabadhifyada u taagan iibintooda mahadsanid xaaris bulshada ku dhaqan deegaanka xagarey ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii mu'asasada alkataa'ib faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed iyadoo maalmihii lasoo dhaafay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud si weyn loogu daawaday isdaarkii hadiyada ciidda ayaa mar kale waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere filimkaasi ka shiday deegaan hoostaga degmadaasi bulshada ku dhaqan deegaanka xagarey ayaa goob fagaare ah ku daawaday isdaarkii ciwaankiisa uu ahaa sidee baad ugu qanciysaan fadhi kaas oo soo gudbinayay fariimo si weyn u saameeyey qulubta dadka muslimiinta ah intii ay socotay daawashada filimka qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa sidan dareenkooda u cabiray hawada filimkii waxaan fiirsanay kayfa yadiib ulqucuud qaryada xagarey ayaan ku fiirsanay filinkaasoo awalkiisu ahay murugo aakhirkiisana uu ahay farxaad oo qalbigeenna soo jiitay marka filinkaas cudwaanka ka muuqda awalkiisa aakhirkiisana wanaaggu ka muuqdo waxaan ku taageerayaa oo iga soo burqaday afrey gabay ah dabka ka shidan falastiin ayaa daaran weligii kadaa markii la yiraaba uga darayaan dareemaha ka badan maydka daansani dufku baxa ayaan leeyahay gaara waadulli dabbaabadaha ayay marinayaan subax dilaaca daa'iraadka samada duulayaa wuuga darayaa gabagu iyo wiladusina waxaan ku soo duubay cadow hadduu kugu soo duule dumarka kaa laay ee odayaasha kaa diliya culumudiineedka waa inaad difaac dhigataa ood ka dirirtahay dusha waa inay kuu maraan ducafadaadii dagaalama waxaan diinahayn daawo laga waa bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cabdisalaan cali warsame waxaan joogaa qaryada xagarey cado waxaan fiirsannay filan filistiin lagu dhibaataynaayo haddana waxaan fiirsannay mujaahidiinta oo macaskaro tababara soo dhiibay waa ku faraxsan maasha allah aniga oo ku mahadheer shimaas maxamed cabdiraxmaan caawa waxaan fiirsaday meeshaan anigoo degmada xagaree joogo filmiin aad iyo aad u qiimo badan waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta garabkiina ilaahay ha galo muslimiinta mar walba in garab taagan tahay gaar ahaan walaalaha falastiin ilaahay subxaana watacaala garabkooda ha galo waxaan leeyahay walaalaha falastiin cadowga yahuudda ilaahay subxaana watacaala ha ka korqaado walaalaha mujaahidiinta mar walba garabkooda ilaahay ha galo filimkan oo qaybihiisii hore lagu arkayay dhibaatada lagu hayo muslimiinta caalamka si gaar ah shacabka muslimka ah ee reer filistiin ayaa qaybtiisii dambe waxaa lagu soo qaatay mucaskar tayadiisu sarrayso oo ay kasoo takharujeen cutubyo ka tirsan libaaxyada bariga afrika mahadsanid cabdiqani beesha sade oo ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee gado ayaa mujaahidiinta ku wareejiyay hub ay ugu talagaleen difaaca shareecada raxmaanka casaam carafaad ayaa warbixintan inoo diyaariyey suldaami iyo ugaasiya dhammaan reer sodo idil hubkaas saakay dhiibteenna waa seefta sadinkaane sacaadi iyo liibaan iyo rabbi aad khayr ka sugataane safka khayrka jira reer sodow yaan laydinkaga samataroonaan mar haddaad hubkii soo safteen seefta diineeda gaalada surkaa looga jiray subaxaan dheerayne sadkii loo cuni lahaana reer sodow munaasabadan ballaaran oo si heersalaa loo saagaasmay oo beesha sade ay ku wareejinaysay wilaayada islaamiga hegado boqol qori ah kii afartan iyo toddoba iyo booshaskoodii ayaa ka dhacday degmada ceelcadde waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada ugaasyo nabadoono iyo marti sharaf kala duwan munaasabadii hobka ay ku wareejinaysay beesha sade ayaa waxaa ka hadlay ugaasyo nabadoono ka tirsan beesha sade iyagoona halkaasi ka jeediyey kalimaad kala duwan waxaa meeshaan lagu soo bandhigay hubkaan farada badan oo boqolka qori ah ayna weli ka dhicin xabad ka dhicin oo si jalka ah reer sade ay keeneen oo ay ugu talagaleen in looga hortago ama lagu dafciyo cadowga saa'ilka ah oo madow iyo caddaanbale ay ayagu garteen oo ay keeneen waxaana leenahay hubkan iyo hantidan kuwii ugu horreeyey ma aha kuwii ugu dambeeyeyna ma noqon doonaan biidni illaahi baari way isdaba joogtaa hubkan marka waxaa loogu talagalay ilaahay fadligiis in gaalada lagula diriro gaalraaca lagula diriro cadowga ilaahay lagula dagaalamo ilaahay subxaana watacaala diintiisa iyo shareecadiisana lagu koryeelo camalka mujaahidiintana lagu kabo ayaa hubkan loo keenay loona bixiyey hubkan meesha yaalla oo boqolka qori oo dhammaystiran oo qasnadihiisii boosashkiisii aad arkaysaan waxaa bixisay beesha sade xaragka naguma amrin annagaa garannay annagaa iska garannay waxaan wax ka weyn oo ka ballaaran yaan la imaan doonaa intaana waa muqadamo hubkaas xoog laguma keenin weydiis laguma keenin waxaa keenay beesha sade sidoo kale waxaa xafladda hubka ay ku wareejinaysay beesha sade ka hadlay gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gado naqiib ibraahin maxamed cigaal xalfadaanu waa munaasabad lagu wareejinhayo hub ay soo diyaarisay beesha sade laguna maaragtay wareejinhayo mujaahidiinta ee maaragtay ka dagaalanto dalka soomaaliya insha allahu raxmaan maantana waxaan wareejinaynaa boqol qori xarakada maanta waxaa nooga wakiila waaliga gobolkeenna boqolkaa qori iyo booshaskooda qoryahooda isagan ku wareejinaynaa insha allahu raxmaan inuu mujaahidiinta gaarsiiyana waxaan rabnaa insha allahu raxmaan isagana waa ka codsanayna ugu dambeyn waxaa madasha munaasabada ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gado sheekh luqmaan abu anas waxaanu leenahay beesha jazaakum allahu khayran hubkan boqolka qori ah oo aaka ah oo aad maanta wareejiseen waan idinkala waraegay insha allahu tacaala gacanta labaad waxaan sugayaa in insha allahu tacaala xarakadan idinka gaarsiiyo bekeemyo dhashiiko rijaal fara badan insha allahu tacaala soo diyaaru maydiin dadaalkaas hala sii muujiyo hala sii dheereeyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu baryaynaa dadkii bixiyey ee maalkooda ka bixiyey ee waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala ayagoo ku raalligaraynayo dariiqaan soo mariyey waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay maalkiina ha barkeeyo subxaana wa tacaala beesha sida ee hubkan farada badan ku wareejisay wilaayada islaamiga ee gado ayaa ku soo aadayaa xilli qabaa'ilada dega wilaayaadka islaamiga ay tartan adag kula jiraan siday uga soo muuqan lahaayeen kaalintooda kaga aadan dagaalka jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid cazam maleeshiyaad ka wara tirsan riddada ayaa ku dagaalamay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe nuur cali warsame abushayba ayaa warbixintan inoo haya warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta oo dhexdooda saacadihii lasoo dhaafay ku dhex maray deegaan dhaca wilaayada shabeellada dhexe si gaar ah dagaalkani waxa uu kaga dhacay deegaanka cadcadey oo hoos yimaada degmada ruunirgood ee wilaayada shabeellada dhexe ilaa iminka lama sheegin sababaha rasmiga ah ee keenay dagaalka murtadiinta dhex maray balse waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inta la xaqiijiyey dagaalkaasi waxaa ku dhintay hal askari oo maleeshiyaadkii murtadiinta ee dagaalamay ka mid ah tiro kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray alaaba dagaalada dhexmara maleeshiyaadka murtadiinta ayaan ahayn mid aan ku cusbayn deegaanada dhaca shabeellada dhexe dhowr jeer oo sida tan ay isku dagaaleen waxaa ka dhashay khasaare dhimasho dhaawacaba isugu jira oo soo kala gaaray maleeshiyaadkii dagaalamay iyo dad marasa ah oo aan waxba galabsan aad buu u mahadsan yahay abuushayba ugu dambeyntii waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan saameynta uu caalamka ku yeeshay filimkii cusbaa ee mu'asasada alkataa'ib ilyaas cabdulaahi ayaa inoo diyaariyey warbixintan hon obserfer waa mid ka mid ah warbaahinada sida aadka ah kaga faallooda arrimaha bariga afrika waxa uu warbixin dheer ka qoray filimkii hadiyadda ciidda ee maalmo ka hor ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta bariga afrika iyagoona fariiqa qoray warbixintan ay muuqaalka ka soo jareen sawiro dhowr ah taasoo muujinaysa in si aad ah ay u daawadeen filimka oo dhammaystiran waxaa ugu horeyn qoraalka hon obserfer lagu sheegay in muuqaalka cusub ee ay baahiyeen mujaahidiinta uu muujinayo awooddooda sii kordhaysa marba marka ka dambaysa halka dhanka kalena ay ku tilmaameen mid mujaahidiinta al-shabaab ay doonayaan inay ku cabsigeliyaan awoodaha kula loolamaya waddankan dhaca bariga qaaradda afrika iyagoo si weyn u muujinaya awooddooda sii kordhaysa ayay kooxda al-shabaab ee xidhiirka la leh alqaacida waxay soo bandhigeen muuqaal soconaya muddo saacadda kaasoo ay ka soo muuqanayaan boqolaal ciidamo ah oo hubaysan waxaa sidaas lagu yidhi qoraalka hon obserfer iyadoo sii socota warbixinta ayaa lagu sheegay in dhammaan ciidanka ka soo muuqday filimka ay ku qalabaysan yihiin hubkii lagu ogaa inuu ku jiro gacanta xukuumadda riddada ah ee muqdisho middaasina ay dhalin karta su'aalo dhowr ah iyo inaanan la dhayeelsan karin awoodda mujaahidiinta in kooxdu ay soo bandhigto qoryo cusub misana ah kuwa fudud hub culus iyo qalab kale oo dagaal kuwaas oo dhammaan lagala wareegay ciidamada soomaalida waxay deliil cad u tahay fashilka ku yimid taageerada beesha caalamka ee nidaamkan waxaa sidaas yidhi axmed naasir cali oo ah falanqeeye amnigii arrimaha maamulka mar warbixintu ay sii socotay ayaa dul istaag lagu sameeyey laba qaybood oo ka mid ah muuqaalka alkataa'ib kuwaas oo kale ah marka ay mujaahidiintu soo bandhigayaan fardafuulka iyo mootooyinka waxayna warbixintu ku tilmaantay in middan ay muujinaysa in al-shabaab ay isbeddel weyn ku sameeyeen istaraatiijiyadooda dagaal iyo midda tababar axmed naasir cali oo mar kale warbixintu ay soo xiganaysa misena u muuqda shakhsi si aad ah u soo daawaday muuqaalka alkataa'ib ayaa isdultaag ku sameeyey maqdac ka mid ah muuqaalka waana marka ay mujaahidiintu ku tababaranayaan dhanka biyaha waxay u muuqdaan inay isku diyaarinayaan weeraro badda ama biyaha hoostooda ah waayo ma jiri karta inay qaataan tababar intan leeg oo biyaha hoostiisa ah ilaa inay qorsheenayaan wax muhiim ah mooye ayuu yidhi axmed naasir mar kale sida lagu sheegay qoraalka warbixinta waxay khubarada militari ku tilmaameen muuqaalka alkataa'ib mid si cad bannaanka u soo dhigaya awoodda sii kordhaysa ee mujaahidiinta bariga afrika iyagoona isdultaag ku sameeya akadeemiyadda ciidan ee sheekh usaama bilaadin raximahullah ugu dambayn waxaa gunaanudka warbixinta ay daabacday hon obserfer lagu sheegay in waxyaabaha xusida mudan ay ka mid yihiin in muuqaalka alkataa'ib lagu soo saaray ilaa toddoba luuqadood oo kala duwan middaasina sida la sheegay ay sii fududaynaysa inay sii kororto tirada daawadayaasha muuqaalka uuna ku baaha dunida daafaheeda tan iyo soo bixitaankii filimkan ciwaanka looga dhigay kayfa yadiib alqucuud waxaa baraha kala duwan ee internetka lagu arkayaa falanqayno iyo taqaariir laga diyaariyey isdaarkan isagoona ilqaboobsi u noqday inta jecel islaamka iyo unusrayntiisa halka nabar aanan bogsiimo laheenna uu ku noqday dhammaan murtadiinta iyo kuwa ay u dawarsiga tagaan aad buu u mahadsan yahay ilyaas warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu